madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud oo ka qayb galay munaasabad ku qabsoontay xarunta taliska ciidanka booliiska soomaaliyeed ayaa darajada sareeye gaas u dalacsiiyey taliyaha ciidanka booliiska soomaaliyeed jenaraal sulub axmed firin wasiirka amniga dowladda federaalk ee soomaaliya cabdulaahi sheekh ismaaciil ayaa ka warbixiyay waxyaalaha u qabsoomay ciidanka booliiska soomaaliyeed haddaan idhaahdo muddadii gaabneed ee aan joogay oo shantii bilood ku simanayd aad muxuu ahaa taariikhda booliska soomaaliyeed guud ahaan haddii aanad horumarka dhismooyinka iyo maxaa la yidhaahdaa dib u casriyeynta xarumaha dowladda gaar ahaan booliska ay leeyihiin iyo shaqooyinka laga qabtay iyo cisbitaalka madiino iyo dhammaan meel kasta oo booliska ay lahayd sida maxaa la yidhahdaa taliska cagadhiig ama birmadka meesha loo bixiyay maxaa la yidhahdaa ee laanta socotada iyo t k nine iyo dhammaan ma soo koobi kara taraafikada iyo howlo badan oo aan soo koobi karin oo aad iyo aad shaqo looga qabtay ayaa mudane madaxweyne jirtay howsha booliskana dardar bay ku socotay waxaan dhihi karaa markaas askari xun ma jiro laakiin sargaal xun baa jiro hadduu sargaalka xumaan lahaa waxaasoo horumar lama gaari lahayn sargaalkuna waa taliyaha iyo taliyaasha la shaqaynayo anoon ka tegin taliya ku-xigeenadiisa hogaanadiisa iyo maxaa la yidhahdaa dhammaan noocyada kala duwan ee saraakiisha booliska soomaaliyeed waxaan u mahad celinayaa hortaada shaqada ay qabteen mudane madaxweyne dhinaca kale madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud ayaa sheegay in taliya sulub axmed farin uu ku muteystay in la dalacsiiyo shaqada wanaagsan oo bulshada u qabtay booliska waayahan dambe waxyaabaha aan sida gaarkaa inaan u xisan rabo oo anugu aan ku arkay kuna ammaanayo taliyaha jenaraal sulub waxa waaye yacni dhallinyaro cusub in dhiig cusub in booliska la soo geliyo iyo booliska dadka soo gelaya dhallinyarada soo gelaya aqoon in lagu soo geliyo xirfad lagu soo geliyo tababaro iyo maxaanku irahdaa fursado badan oo maxaanku irahdaa lagu dhisayo awoodda muxuu aha ciidanka booliska in dalka laga abuuray iyo dibaddana in laga abuuray oo dhallinyaro badan oo saraakiila oo jaamacado heer jaamacadeed heer masters degree heer b qaadanaya inay booliska soomaaliyeed aqoon ugu maqan yihiin xirfadda xirfad kastoo adduunka jirtaa waa xirfad aqoon ku salaysan xirfadda booliskuna inay noqoto mid aqoon ku salaysan sida loo kala aqoon badan yahay sida loo kala xirfad badan yahay looguna ma aqoontu maaha inaad shahaado wadatid bas maahane sida gudashada iyo ku dhaqanka iyo dhaqangelinta aqoonta aad ku tilmaaman tahay ee aada darajada aad ku sidatahay sida aad u dhaqangeliso unbaa adiguna abaalmarintaada iyo meelmarintaada iyo mustaqbalkaagu uu ahaanaya madaxweynaha ayaa dhinaca kale waxa uu bogaadiyey taliska hogaanada saraakiisha iyo guud ahaan ciidamada booliiska soomaaliyeed guulaha ay ka gaareen ilaalinta nabadgelyada dalka isagoo ku adkeeyey ku dhaqanka shuruucda ciidamada si loo xaqiijiyo hufnaanta shaqo ee ciidanka